barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bisha disembarra waa lix sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa waayaha dhallinyarada ku shaqaysata dhartolista ama harqaanka
dadka shacibka magaalada ku nool baa loo kala tolaa qaar carwooyin oo keliyanti ah jiro oo loo shaqeeyo qaarna waxa weeye dadka inay meesha keliyanti meesha ku xihan oo yimaada afar iyo labaatanka saac oo loo shaqeeyo mar walbaaba sidoo kalena waxaan idiin haynaa waraysi ka hadlaya dalxiiska soomaaliya iyo fursadaha ku jiri kara dalxiiska laba u kala baxo waxyaabana waxyaabaha afka qalad lagu dhahay heritage waayo oo raadkii ma aragtay raadkii hore iyo ma aragtay midna waa wax dabiici ah waxyaabaha dabiiciga waxaa ka mid ah bacaadka ka mid ah sida bacadcelinta shalambood oo kale waa goob loo dalxiis tago kaalimihii heesahana waxaa ka mid ah
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan inta barnaamijku socdo marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida barxadda hore ee sarta trump ee ku taalla magaalada new york waxaa ka dhacay isu soo bax ay qabteen taageerayaasha xisbiga green bardy kaas oo ay horkacayso ama horkacaya xisbigaasi uu horkacayo dibitirinta codadka saddex gobol oo maraykanka ah jill stein oo ah murashaxii xisbiga green bardy ayaa sheegtay in ay doonayso in la hubiyo in codka shacabka maraykanka loo xisaabiyey si sax ah oo cadaalad ah waxayna tilmaantay in ay u taagan tahay inay donald trump u xaqiijiso in aanay jirin wax laga cabsoodo waxay fariin ahaan u tidhi haddii trump ahaan aad aaminsan tahay dimuqraadiyadda iyo sugnaanshaha guushaada gacmahaaga hoos u dhig oo jooji handadaada islamarkaana ku soo biir dadkayagan maraykanka ah ee ku baaqaya dimuqraadiyad cid walba u adeegta iyo hannaan doorasho oo la aamini karo waxay waxaa jira koox kale oo dibadbaxayaal ah oo ku dhawaaqayay ereyo ay ka mid ahaayeen waxaa dhacday codbixin sharci darra ah tirinta ay horkacayso stein waxba kama bedelayso natiijada guud trumpna aqalka cad wuxuu fadhiisan doonaa bisha janawari labaatankeeda sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka
ruushka ayaa isniintii isticmaalay awooddiisa diidmada qayaxan ee loo yaqaano vito taasi oo uu ku hor istaagay qaraar qabyo ahaa oo ay qaramada midoobe ku rabtay in xabad joojin toddoba maalmood ah laga gaadho dagaalka xalab ee dalka suuriya si gargaar bani aadamnimo loo gaarsiiyo dadka rayidka ah shiinaha ayaa isna ku raacay tallaabada ruushka dalka venezuela oo isna xubin ka ah golaha ayaa diiday halka angola ay ka baaqsatay safiirka ruushka u fadhiyay qaramada midoobey ambashador vitali jurkin ayaa sheegay in xabad joojinta ay siin lahayd kooxaha mucaaradka fursad ay dib isugu soo urursadaan taasoo buu yidhi uga sii dari lahayd xaaladda dadka rayidka ah xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa muddo bil ah diyaarinayay qaraarkan oo haddii la aqbali lahaa ogolaanayay in muddo toddoba maalmood oo xiriir ah magaalada xalab ay noqoto meel nabad ah si gargaar aadantinimo loo gaarsiiyo dadka rayidka ah
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan inkasta oo dhalinyaro badan ay dalka gudihiisa ku waajahayaan dhibaatooyin ay ugu daran tahay shaqola'aan haddana waxaa jira dhalinyaro la yimi curin iyo in ay shaqooyin ka abuurtaan ama ka abuuraan deegaanada ay ku nool yihiin magaalada gaalkacyo ayaa dhalinyaro dhowr ahi waxay ku shaqaystaan tolista dharka ama xirfadaha harqaanka warbixin arrintaas ku saabsan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
xarqaanka waa aalad shaqo oo dhallinyaro badan ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda waxaana goobaha dhartalista ay magaalada gaalkacyo ka shaqeeya dhallinyaro kuwaasi oo ku qanacsan shaqada ay hayaan mid ka mid a harqaanada dharka lagu talo oo aan booqday xilli dhallinyarada ku sugan ay wateen howshooda maalinlaha ayaa waxa ay mashquul ku ahaayeen wareejinta makiinadda oo dhar cusub ay u dul saarnaayeen aweys cali ibraahim waxa uu v o e da uga waramayaa nuucyada dharka ay talaan iyo inta ay ka kooban yihiin waxa uu sidoo kale ka waramayaa wax soo saarka harqaanka sida ay ugu maareeyaan noloshooda waxaa loo shaqeeyaa saddex qaybood weeye qayb dadka oo baraanka dharka keensada qaybna waa gudaha qaybna waa keliyantii oo xiriira mar walba aan la shaqeynin
qaybta gudaha balnoshada qaybta gudaha waxaa weeye dadka la cabirayo oo maxay dhahaan imaanayo qaybtaas weeye qaybta dharka baraanka ka imaanayo maaha
harqaanka sida muuqata wuu shaqaynayaa shaqada iyo wax soo saarkeeda bal dhallinyarada ka shaqaysa iyo noloshiina nolosheenna harqaanka horta aad iyo aad bay noo kaafisaa oo harqaanka qofka markuu soo shaqo tago nolol maalmeedkiisa horta waa ka helaa qutul duruuriga maxaa dhahaan ma baahanaya qofka hadduu soo shaqo tago laakiin hadduusan soo shaqo tegin waxaa laga yaabaa in maalintaasite ciriiri uu dareemo qutilyoonkiisa dhallinyarada xirfadleyda akasokow waxaa jira dhallinyaro harqaanka u joogta sidii ay u baran lahaayeen habka tarista dharka waxaana cabdiqaadir cabdulaahi gaabow oo ka mid a ardayda wax ka barata harqaanka uu ka waramayaa sida uu wax u barto sidaan wax u barto inaan horumar ku gaaro ayaan u baahanaa oo beri ka maalin wax aan ku qabsado goormaad kugu dhalatay inaa wax barata ay muddo hal sano laba sanaa laga soo wareeyey laba sano kadib aan barta inaan barto aan isku dayay waxaan ka faa'iidaa markaan qutulyoonkii waa ka helaa kadibna inaan faa'iido waa uu tala jiraa waxbarasha hadeer ku jiraa mustaqbalka inaan harqaan aan ka shaqaysto hadduu ilaa yidhaah macaamiisha harqaanka ku xidhan ee inta badan wax ka talata waa dhallinyaro aada u xiisaysa toliinka dharka casriga ah waa kan aways oo arrinkaa sharaxaad ka bixinaya dhar cusba ii muuqda dharkan hababka loo talo iyo bal dadka loo talo ugu badan dadka shacibka magaalada ku nool baa loo kala tolaa qaar carwooyin oo keliyanti ah jiro oo loo shaqeeyo qaarna waxa weeye dadka inay meesha keliyanti meesha ku xiran oo yimaado afar iyo labaatanka saac oo loo shaqeeyo mar walbaaba qaybahaas bay u kale dadka ay kale leeyihiin loogu shaqeeyaa dharka dhallinyarada gaar ahaan dharka dhalintu aadka u jecel yihiinee la xiiseeyo oo labiska ah ama casriga ah ka war ayagana waa u tolnaa qof walbaa wado dalabkiisaa loo tolaa mid wuxuu leeyahay igu dheji straight baan rabaa isoo dhis qof waxaa waaye ii waasici buu leeyahay nin baa dooqiisa uu yahay waa dhar waasaca waa kala duwan yihiin dadki waxaa weeye isku wada ra'yi maaha
qaybta marka ugu badan ee idiin timaaday ee xiriirka idin laleh qaybta xiriirka nala leh waa dhalinyarta
oo dharka fashionka ama dharka casriga ah dharka casriga dharka fashionka tasha cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a oo aad si toos ah ugu dhegaysanaysaan washington yaasir baafa waa wiil dhallinyaro ah sanad ka hor waxa uu muqdisho ka hirgeliyey xarunta dalxiiska iyo maareynta habsoo saarka ee somta qaybtan labaad ee waraysiga waxa uu sawir kaga bixinayaa dalxiiska soomaaliya iyo weliba goobaha uu ku tilmaami karo wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayuu muqdisho ugu waramay cabdiqaadir cilmi ahaan markii lagu cabiro dalxiiska dalxiiska laba u kala baxo waxyaaban waxyaabaha afka qalad lagu heritage waayo oo raadkii ma aragtay raadkii hore iyo ma aragtay midna waa wax dabiici ah waxyaabaha dabiiciga waxaa ka mid ah bacaadka ka mid ah sida bacad celinta shalambood oo kale waa goob loo dalxiis tago waxaa ka mid ah goob weyna ka mid ah meeshii webigii iyo isaga darsamaan iyo badda waxaa ka mid ah ayla ka mid ah waxaa ka mid ah magaalada baydhabaa ka mid ah isha baydhabaa ka mid ah waxaa ka mid ah isku shubanaa ka mid ah magaalada la dhaho meesha isaga darsamaan labada maaragtay waxaa ka mid ah buurta daalaa ka mid ah goobo buurta shiikha ka mid ah meelo badan oo hadda aan lasoo koobi karin laakiin u baahan cilmi ahaan in inta la qoro lasoo saaro la cilmiyeeyo buwaag lagu qoro ilaa heer qaran ay gaarto loo aqoonsada inay goobahaas goobo dalxiis yihiin taasoo waxaan mustaqbalkan aan ka shaqayn doono laakiin hadda waxaan ku jirnaa dadkii nala fahmi lahaa inaan soo saarno aynan keligeena noqonin hadhow
markii aad soo laabatay ood hoteelada ku tiri dhallinyarada ka shaqaysaa xirfado u sameynaya ama aad ku tiri dadka xafladaha dhiganaya hoteelada waa idiin dhaqaynaynaahoo adeegana idigu khidmaynaynaa dabcan labaatankii sana maysa arkayna dadkusay u arkeen caqabad way jirtay dadka inay nala fahmaan dadka umaysan arkayna muhiimad inay leedahay in la tababaraahi qof dhalinyaro ah ama qofka dhalinyaro naftirkiisa muusan arkaynin in in inuu tababar qaadan karo waxay waxay ku andacoonayeen macalin waad mahadsan tahay waxaana beriso un maaha saxan in la qaado la dhigo subaxii ugu horrey tababarka imaanaba waagii qalimaana u qaybinay waa ay yaabanaayeen waxay dhaheen ma ma ma weytarnima wax ma wax la qoraa macnaa inaan dalab qaadan noqdo waxaan ku yidhi waa isaga imaan doonaa bal horta maaragtay buwaagtana qalimaantan qabsada tiyaa marka markii gunaanadkii koorsada u dhammaatay ama tababarkii u dhammaaday ayay ogaadeen inuu qoraal ku jiro wixii wax cilmiyeysan ay yihiin buwaag ay ku qoran yihiin dokumentaryaal ay u daawadeen kilibya loo shiday marka cilmi ahaan markay u barteen ogaadeen miisaankuu leeyahay runtii waxa ugu horey hadeertan aada loo ammaanay hoteelada markaan ku wareejinay wiilashaas la tababaray muuqaalkooda guud hadday noqon lahayd dhanka nadaafadda hadduu noqon lahaa luqadda dabacsan oo loo adeegsado martisoorka hadday noqon lahayd habdhaqankooda hadday noqon lahayd masaafada udhexeysa isagii qofku dalabka waxyaabo badan waxaa jira marka qofka u diyaarsan yahay midda kale waa midda practicalka shaqada uu kusii bara laakiin qofkii isagoo diyaarsan meelo badan ka diyaarsan fahansan sharciga ama nidaamka dalab qaadaha ayaa wuxuu ku biiraa hoteelada magaalada muqdisho marka caqabadaas way jirtay laakiin nasiib wanaag waxay dhashay inay inuu wiilkii dhallinyarada la tababarayna uu garawsado hoteelkii maarayihii ama milkiilahan uu garowsado oo baahidii soo taraysaa dartaan sanad ka hor v o eda markay bilaabaysay barnaamijka dhallinyarada dadkii loo arkayay inaad hal abuur iyo hibo wanaagsan leedaad ka mid noqotay dhowr jeer baadna fursado aad ku hadashood ku sheegta waxaad wadaad heshay sanad kadib somta maanta waa waa hay-adda ugu weyne dalkhiis maamulaysa waxa magaalada ka dhacayo bal dib u laabo sanad ka hor v o-da fursadday ku siisay iyo maantoona joogna fursadaan ka wada hadlaynahay bal u sawir dadka meel ma ku gaarsiisay aad dadku maqli karaan mar kale cabdiqaadir waxaan aada aga mahadnaqayaa v o a iyo gaar ahaan adiga xilkaa iska saarteen marka hore dhallinyarada iyo hal abuurkooda gaar ahaan barnaamijkan hadda aan wareyskiisa u fadhino runtii meel weyn ayay ka qayb qaadatay oo ahayd codka v o a aada u dheer inay bulshada soomaaliya meel kasta ay joogaan ay ka maqlaan dad badanna ay nagala soo xiriireen ay ku ogaadeen micnaha dadaalka aan ku jirno iyo iyo kaalinta aan isku dayan inaan buuxino ee dalxiiska iyo wixii la xiriira dhiiri annagana dhiirigelinayno noqoto in codkeena meel walba laga maqlo oo dadka soomaaliyeed aan gaarsiino dhiirigelinayno noqoto isbeddelka jiraahi waxaan dhihi karaa sanad ka hor waxaa laga yaabaa barnaamijyadeen inay dadka badi aysan aada ula qabsanin sanadkanna oo hadda aan gabaabsiga ahna runtii waxyaa barnaamijyo badan oo dalka dhacayaan ayaan ka qayb qaadanay dhinaca maaraynta dhacdooyinka waaweyn oo heer caalami ah kaalin weyn ay ka qaadatay marka runtii isbeddel wuu jiraa iyo kaalinta v o n meesha way ka muuqataa
kaasi waxa uu ahaa yaasir baafo oo ah wiil dhallinyaro ah oo sanad ka hor magaalada muqdisho ka hirgeliyey xarun loo dalxiis xarunta ka shaqaysa dalxiiska iyo maareynta waxa uu warramaya waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle markaana kaalimihii heesaha haddii aan u beerno waxaan idiin soo qabannay fanaaniinta dalmaryare iyo deeqa axmed
dalmaryare iyo deeqa axmed haddaynu intaas kaga nimaadno heestaas ay sida wadajirka ugu luuqaynayeen laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan waxaa naga xasuusinaa dhegeystayaal haddaad jecesha inaad fariimo noo soo dirtaan waxaad noogu soo hagaajin kartaan emailka somali at v o a news dt com adigoo haddii barnaamijyada ku seegaana aad ka dhegeysan kartid bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaali dot com haatanna dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey ayaan aadi doonaa jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan champions league gruubyadii ayaa weli la ciyaaraya gruupka e naadiga f c basel ayaa la dheeli doonta naadiga arsenal halka b s g iyo naadiga rasgadna ay wada ciyaari doonaan gruupka b kulamada maanta dhici doona ay ka midka tahay kooxda benfica ee dalka bortugiiska waxa ay la ciyaari doontaa naadiga s s c napoli ee dalka talyaaniga dinamo kiev iyo besiktas ayaa sidoo kale dheeli doona halka gruupka c ay kooxda barcelona gegadeeda ku martgelin doonto naadiga brusia monshan gladbach oo waddanka jarmalka ka socota ciyaaryahan leonel messi ayaa isku dayaya in rikoorka goolalinta ee christian ronaldo ee champions leaga uu barbareeyo haddii kulanka galabta ay la ciyaari doonaan naadiga brusia monshan gladbach uu saddexley ka dhaliyo halka manchester city ay la dheeli doonto naadiga celtic gruupka dina waxaa sidoo kale ciyaari doonaa bayan munich iyo naadiga atletico madrid halka b s v eindhoven ay la dheli doonto naadiga f c rostov beri kulamo kale ayaa la ciyaari doona oo isla champions leaga ka tirsan bayan leverkusen ayaa la dheli doonta naadiga monaco halka tottenham hosber iyo c s k moscow ay wada dheli doonaan warzawa iyo sporting ayaa wada ciyaari doona real madrid waxay la dheli doonta naadiga brusia dortmund halka naadiga club bruge iyo copenhagen ay wada ballansan yihiin naadiga horyaalka dalkaasi talyaaniga aanirada ingiriiska ka socota leicester city waxay la dheli doontaa naadiga f c porto juventus dinam zegra billion iyo kooxda f c sevilla ayaa wada ballansan oo dheeli doona dhegeystayaal xubinta ciyaarana halkaas ayay joogtaa.
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinac ciyaara intaynaan ciyaara ka bixin bal nuurow maxaa dunida kale dhinac ciyaara ka cusuban
waa mahadsantaha ismaaciilo waxaa ka cusub ee kooxdii jabaquens waatii maaragta diyaarad isniintii hore soo dhacday ay ku dhinteen dad fara badan waxaa ku jiray sagaal iyo toban ka mid ahaa ciyaartooydii ugu caansanayd koox ka dhisan dalka brazil oo lagu magacaabo jabaquens marka ismaaciil kooxdaasi oo u tartami lahayd finalka coba suba americana oo ah koobabka ugu waaweyn ee latin america in markaasi xiriirka kubadda cagta ee qaaradda latin america u guddoonsiiyey in ay koobkii hanatay iyadoo aanan ciyaarin waxaa taladaasi soo jeediyey kooxdii ay la ciyaari lahayd oo lagu magacaabo atletic national oo ah koox ka dhisan dalka colombia marka xiriir kubadda cagta waxa uu yidhi kooxdii ay diyaaraddu la dhacday iyada ayaa koobkii la siiyey waxaana la guddoonsiiyey lacag dhan laba milyan oo dollar kooxda kale ee iyana garatay inay koobka ku abaalmariso kooxdaasi masiibada ku dhacday iyana waxa ay heshay hal milyan oo dollar oo abaalmarin ah marka ismaaciilow waxa ay ahayd warkii ugu weynaa dhinaca isboortiga ee latin america ee maanta marka koobab kale ciyaaraan dabcan eh, kooxuhu markay koob ku guuleystaan horyaaladoo kale eh, latin america ama de sida Waaban.
caadiga marka iyagu yowsi ciyaari doona maadaama dee ciyaartooydoodada dhinteen runtii ciyaartooydii ugu muhiimsaneyd waatii ay baxday marka ma haystaan ciyaartooy buuxisa oo ku matasha koob iyo tobanka laacib ee ay maaragtay macalimiinta ku dhaartaan marka ciyaartooy caan ah oo adduunyada caanka ah ayaa waxa ay dhaheen waanu idin ciyaari doonaa waxaan kasoo qaadan karnaa laacibkii hore ee dalka brazil iyo kooxda barcelona ronaldinio oo sheegay inuu diyaar u yahay inuu kooxda u ciyaaro waxaa kaloo ka mid ah xidigii hore ee xulka argentin juan roman raquelme iyo laacibkii hore ee kooxda chelsea iyo dalka iceland good johnson dhammaantood waxa ay aqbaleen inay u ciyaaraan kooxdan inkastoo ay yihiin ciyaartooy cuslaatay oo maaragtay eh, waaweyn Eh, waxaa kaloo iina xusid mudan ismaaciil oo kooxo ka dhisan dalka brazil oo ahba kooxaha uga caansan si, eh, maaragtay sida flamengo oo kale iyo sao paulo in ay ballan qaadeen in ay ciyaartooy siin doonaan si ay kooxdu uga sii muuqato kooxaha heerka koowaad ee dalkaasi brazil waxaa laga yaabaa qaarkood ciyaartooyda waaweyn ee cuslaatay laftigooda inay magac ahaan doonayaan inay usoo kabaan oo saaxadii magaca kooxda inay kor usoo hayaan aad iyo aad aad iyo aad aad u mahadsanyahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha inala socodsiinayey oo gaar ahaan eh, kooxdii dhowaan diyaaraddu la dhacday ee gebi ahaanba saaxadda ka baxday oo haatan koob lagu sharfay iyo weliba lacag eh, koobkaasi abaalmarina oo uu wato haddaan dhinacii heesaha haatan aaduna hees uu ku luuqeeyo fanaanka xasan aadan samatar ayaan idiin soo qabanayna
sidlay batay bushlan korteesgo badinga sidlay batay bushlan korteesgo badinga lambaal maraaw kibirme ma badbaadiya lambaal maraaw kibirme ma badbaadiya عقب بناشي عقب بناشي بورتو قتالو بنودا بلنكاين هاي عقب بناشي عقب بناشي بورتو قتالو بنودا بلنكاين هاي بابور مرا اي لبوبي اي لبوبي اي لبوبي bogle yaraantii bararayba sheegnay idoorku buuho sumugleyaabi bogle yaraantii bararayba sheegnay idoorku buuho sumugleyaabi bentay mee badishaydeen ursheebila bentay mee badishaydeen ursheebila lambaal maraaw ibirmee ma badbaadiya lambaal maraaw qayb sheegnay idoorku buuho sumugleyaabi Ey Lubube, ey Lubube.
heestii hakabaah iyo codkii baxsanaa ee fanaanka xasan aadan samatar dhegaystayaal waxa ay gabagaba iyo ganaanudba u ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanayey v o a waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah nuur xasan nuur farsamadana waxa uu ahaa maxamed cabdi sandheere dhegaystayaal tan iyo galabta afarta galabnimo waa v o a oo idin leh sidaa iyo duhur wanaagsan
bogle yaraantii bararayba sheegnay idoorku buuho sumugleyaabi bogle yaraantii bararayba sheegnay idoorku buuho sumugleyaabi bentay mee badishaydeen ursheebila bentay mee badishaydeen ursheebila dambaal maraa ibirmee ma badbaadiya lambaal maraa ibirmee ma badbaadiya akaba banaashee akaba banaashee duurtoo bitaaloo banuuda balankaayna haayee akaba banaashee